bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa sabti taariikhdu ay ku asaysan tahay lixda bisha janwari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in liiska argagixisada ay ku dartay hogaamiye ku-xigeenka al-shabaab ee soomaaliya ninka lagu magacaabo abuukar cali aadan dowladda maraykanka ayaa tilmaamtay in hogaamiye ku-xigeenka al-shabaab uu abaabulay weeraro badan oo ay dad ku dhinteen abuukar cali aadan sidoo kale waxaa lala xiriirinayaa waxaa la xayirayaa hantidiisa caalamka gaar ahaana midda maraykanka sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda maraykanka wasaaraddeeda arrimaha dibadda waxaa sidoo kale muwaadi muwaadiniinta kale looga digayaa in ay xiriir la sameeyaan abuukar cali aadan dowladda maraykanka ayaa horey liiska argagixisada ugu dartay xubno ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale kooxo daacisha hoostaga kuwaasi oo la tilmaamay in ay yihiin dad dhibaato ku ah caalamka sida lagu sheegay warbixinta maraykanka ciidamada ammaanka ayaa dad u xirxiray qarax miino oo lagu dilay mid ka mid ah ciidamada dalka jabuuti ee ka tirsan howlgalka amisom ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan degmada buulaburta ee gobolkaasi hiiraan howlgal ayaa xalay waxaa laga sameeyey degmada buulaburte ciidamada ayaa waxa ay usoo qaqabteen dad lagu tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen qaraxii shalay ka dhacay degmada buulaburte gaar ahaana nawaaxiga buundadaasi qaraxa waa qaraxani oo ahaa mid nuuca dhulka lagu aasa lagana hagameelaha fafoga ayaa lala bartilmaameydsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada amisom waxaana ku geeriyooday askari ka tirsan ciidanka jabuuti ee amisom qaybta ka ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen maamulka degmada buulaburte ayaa dhowaan sheegay in uu bilaabayo howlgallo amniga lagu xaqiijinayo islamarkaasina looga looga saarayo dhammaanba degmada ka tirsan gobolka gaar ahaan degmadaasi joogitaanka kooxda al-shabaab oo haatan ku xoogan qaybo ka mid ah degmada buulaburte iyo deegaana hoos yimaada aadan barre ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in dowladda kenya ay ku qasbeen derbigan dhisitaankiisa dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu shacabka waxa uu shaaca ka qaaday in haddii laga adkaado al-shabaab ama la ciribtiro in dowladda kenya ay joojin doonto derbigan balse ay sii wadi doonto tan iyo inta ay dhibaatada ka taagan tahay soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda kenya ay wado qorshe looga hortegayo weeraro ka imaanaya dagaalamayaasha al-shabaab murankaasi ayaa ka dambeeyey kadib markii kenya ay dib u bilowday dhismaha derbi kala qaybinaya xuduudda soomaaliya iyo kenya kaasi oo ay kenya sheegtay in ay gabaad kaga dhiganayso in aysan kusoo xadgudbin kooxda al-shabaab oo dhibaato ku hayso gudaha dalka kenya sida la sheegay balse dowladda soomaaliya ayaa kol hore u dirtay dalkaasi waaxadka dad uu xubno ka tirsan dowladda oo isugu jiro labada aqal ee baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda waxaana hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha maruu warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya sidan wasiirka gudaha soomaaliya uu hadlay uu tagay baled xaawa uu soo arkay wixii la sheegaya ku diray kuturkuteentuu soo sheegay v o a baan ka dhegeysanay marka dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya sidii dowladaha kale aan xuduudka aan wadaagno xuduudyaha waa shay cad oo international ah oo sawirkiisa uu banaanka yaallay dowladda kenyana uma joodo inay waddan qaato kaanagaana diiqanaka waddanka kenya waa waddan weyn bad buu leeyahay buuruu leeyahay meelo waxaa jirta roobka habeen maanuu ka do-o oo caleynta iyo ishaa dhul wuxuu leeyahay si noodisan oo kale gobolka waqooyi bari dawladda soomaaliya annakana xariir aan leenahay xariir ficam baan naga dhexeeya waxaana leenahay habeenkaasa ka shaqeynaa sidii nabadgelya iyo xasilooni oo oga dhec lahayd derbigaasna waxaa nagu qasbay nimanka layihahda al-shabaab marka dawladda soomaaliya waxaan rabnaa inay nagala shaqeyso sidii annagoo iswadano aan nimankaas u ceribtiri lahayn nimankaan la ceribtiro xuduud lama baahnahay waxaan rabnaa labada wadan inay sida hadda tanzania kenya iyo uganda aan kalanno inay wadamada lasku furo gudaha soomaaliya uu hadlay uu tagay baled xaawa uu soo arkay wixii la sheegaya ku diray kuturkutaantuu soo sheegay halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa ka hadlay sababta loo magacaabi la-yahay taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska aysan ahayn magacaabista taliyayaasha madu ay tahay socoshada shaqada ciidanka sida uu sheegay ayaa sheegay in lagu xulanayo inay mas-uuliyadda qaran ee dalka in dusha la eego hore u socodka xilliga cusub waxa uu tilmaamay in waajiyey ra-iisul wasaaraha dal shirkii wadatashigaana ku yimid oo uu hakad galay iyadoo wararka ay sheegayaan in sababtu ay tahay arrimo dhowr ah oo isbiirsaday guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed ayaa ku dhawaaqay in uu baaqday shirka wadatashiga nabadda iyo sidoo kale horumarinta gobolka banaadir kaasi oo lagu waday in uu maalinta berri ah ka furmo magaalada muqdisho duqa caasimadda ayaa sheegay in howlo farsamo oo jira awgood oo shirkaasi u baaqday wakhtiga shirka laqabanay la qaban doonane uu maamulka dib kasoo sheegi doono sida uu ka dhawaajay maamulka gobolka banaadir ayaa hore ugu dhawaaqay in toddobada bisha magaalada muqdisho uu ka furmi doono shirkaasi kaasi oo looga arrisani doono arrimo dhowr ah oo ka mid a sidii magaaladan loo bedeli lahaa sababta uu shirkaasi u baaqday ayaa qaarkood lagu sheegay in ay tahay safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku tegi doono degmada deegaanada puntland iyo sidoo kale galmudug oo dhowaan la filayo madaxweyne xasan sheekh waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo in uu ku tago halkaasi madaxweynaha maamulka somalilan waxaa la sheegayaa in dhowaan booqasho uu ka tegi doono dalkaasi jabuuti madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa uu hogaaminayo ayaa maanta safar ugu boqoli doono dalka jabuuti si halkaasi kulamo ay ula soo yeeshaan madaxda madaxda wadanka jabuuti socdaalka madaxweyne muuse biixi cabdi iyo wafdigu hogaaminayo ayaa noqonaya safarkiisii ugu horreeyay ee ugu socdaalo dibadda tan iyo markii la doortay saddex iyo tobankii bishii disembar waa ee sanadka sanadkii hore ee laba kun toddoba-iyo toban wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire oo ka hadlayay wafdiga madaxweynaha ayaa b b c da u sheegay saakay in madaxweynaha muuse biixi cabdi uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele halkaasi uu ugu uu ku joogi doono booqasho rasmi ah oo qaadanaysa laba maalmood sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan wasiirku waxa uu sheegay in sidoo kale labada dhinac ay ka wada hadli doonaan wada hadalladaasi xoojintooda xildhi xidhiirhka dhinacyadaasi ganacsiga socdaalka iyo sidoo kale dhinaca siyaasadda oo u sheegay in ay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ay kala hadli doonaan muddada ay joogaan magaalada jabuuti ee caasimadda waddankaasi jabuuti warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada ee naga dhegaysanaya waa naga intaa